waxaa sar u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo dharka suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sar u kacan ku yimid qiimaha dharka ayaa waxaa sababay canshuurta lagu kordhiyay maraakiibta iskala goosha gacanka cadhan ee dalka yemen taasi oo keentay in qiimo sare ay ku yimaadaan dharka qaar ka mid ah bulshada ku nool beledweyne ayaa raadiyo beerlula ugu waramay saameynta ay kala kulmeen isbedelka ku yimid qiimaha dharka magacii waxaasi saaq waxaa ka mid ahaa danyarta magaalada beledweyne waxaan ka mid ahay dadka muruqmaalka ee maalintii halka doolar nus doolarka magaalada ee ka ka xamaashaan ka mid ahay ee ganacsatada magaalada ee maalmaha sidaan oo kalenta ay soo dhawaato ciido ee waxay ay sara u kac mataqaanaa weyn oo sameeyo mataqaanaa dharka ku yimaado ee annaga waxaan ahay dad aan waxba gadan karin ee mataqaanaa maalinta hal doolar laba doolar ee raadinayo nus doolar hal doolar si ay wax u helaan oo muruqmaal labaan nahay ee ma mataqaanaa ma iibsan karno waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne maalmaha ciidda waxaa sarakaac lagu- laga dareemaa ee, qiimaha dharka oo runtii ee, ubadka soomaaliyeed ay waalidiintooda u iibiyaan marka run ahaantii waxaa jirto ee, waalidiin badan oo ilmahooda aanan u iibin karin ee, sababaha ee, sababo dhaqaale darteed runtii marka waxaan codsanaynaa in qiimaha dharka maalmaha barakeysan maalmaha ciidda ah ee hoos loo dhigo qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dharka suuqyada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula u sheegay waxaa sababay sar u kaca ku yimid dharka bedel waaweynaa jira sanadkan Ee, inta badan dharka ee sanadkan xoogaha waxaad moodaa inuu ka qaalisan yahay sanadkii hore Ee, sababta u weyn oo sanadkan qaali u noqdana waa een, baddan ee badda cas la yidhaahdo een, xoogaha dhibaatada ka soo korortay aa aad u sababtay marka sanadkan waa ka duwan yahay sanadadii hore Een, dharkanna waa ka qaalisan yahay ugu yaraan Een, waxaa u dhexeeya dharkii hore iyo dharkan markaan si tuutaali aan ka hadlo darsinkii oo kale waxaa u dhexeyn karaa labaatan ama shan iyo labaatan sanadkii hore oo u dhexeeya ma jiraan isbedel ku yimid qiimaha ay iibisaan dharka noocyadiisa kala duwan haa isbedel wuu jiraa isbedel wuu jiraa sanadkan maraakiibtii ayaa waxaa lagu kordhiyey lacaga dhiiraada maadaama saameyn ku yeelatay baddii la marayey een, badda cas marka qarashaadku waxbaa kordhaya laakiin wax hadda sidaa u buran oo dadkii aanan dareemaynin weeyaan waayahay bulshada beledweyne sidee bay ula qabsan karaan sar u kacaas ku yimid
wallaahi bulshada way ku qasban yihiin qofku baa baahidiisi wixii dee u baahan yahay maadaama uu dee waa ku qasban yahay inuu sanaatidii raacday uu raaciyo isbedelka ku yimid qiimaha la iibiya dharka suuqyada magaalada beledweyne ayaa waxaa saameyn kala kulmay bulshada danyarta ah kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan dharka